haatanna xubinta ciyaaraha iyo maxamuud mascade kusoo dhowaada
kulanti wacan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha oo aan toddobaadkan ku faaqidi doono ciyaaraha kubadda cagta ee kooba ameerika oo si xiiso badan uga socda waddanka jili kooba ameerika way ku loolamayaan xidigo kubadda cagta si weyn loogu xushmeeyo kana soo kala jeeda waddamo hibo gaara u leh ciyaartaasi ayaa waxaa ugu magac dheer xidigaha messi mucjisada kubadda cagta ee argentina neymarka reer baraaziil hemes rodrigueska colombiya kafaniga reer uruguay oo dalkiisu yahay kan ugu badan ee haysta koobkan lagu baratamayo iyo sanjeska jili oo marti loo yahay koobka ayaa haatan u soo gudbay wareegiisii labaad oo ay isugu soo hareen siddeed dal waxaana kulanka koowaad la isugu soo laaban doonaa arbacadan ina soo haysa haddii ee baydmo haddaba barnaamijka ayaa waxaa marti igu ah cabdiqaadir faarax siyaad oo ku magac dheer madaxay cabdiqaadir waa xog ogaa laasi qoto dheer ula socda ciyaaraha kubadda cagta waxuuna marka hore sharaxayaa sideedda waddan ee isugu soo baxday kooba ameerika iyo sida ay isugu aadeen midda kooy aad baa ugu mahadsantahay sida sharafta ii qaabishay ramadaan karim waxaa isku soo baxay sideed kooxood oo kale ah chile uruguay bolivia peru argentine colombia brazil paraguay waxayna isugu aadan yihiin waxaa loo kala bixiyey groupka a iyo b oo ada ay ka mid tahay chile oo ku aadan uruguay bdana waa bolivia oo ku aadan peru dhinaca kalena waa group c-ga waa argentine oo ku aadan colombia group d-na waxa weeye brazil oo ku aadan paraguay marka marka ay kala badiyaan maadaama a iyo b loo kala bixiyo qaabka noocaasa loo sameeyey ma waxaa la rabaa marka ciyaaraha semifinalka marka laisoo gudbo in sida ay isugu aadaan semifinalka waxay isugu aadi doonaan a iyo b da labada kasoo baxda ayaa semifinal kasoo isku aadi doona dhinaca kalena c iyo d labada kasoo baxda ayaa semifinal isku aadi doonta waxayna u eg tahay dhinacan chile horta waa kasoo baxaysaa dhinacan bda bolivia peru midkii soo bixi doono labadana waa laba kooxood oo isku awoodow so dhinaca kalena waa c e d waxayna u eg tahay argentina iyo brazil inay soo bixi doonaan oo ciyaar aad u fiican ay tahay dad badan dabcan waxay isdhihi karaan cabdilqaadirow marka laga hadlayo argentina iyo colombia oo kale inkastoo colombia ay nasiib ku soo baxday oo haddii brazil iyo venezuela ay breja geli lahayn kulankii xalay in markaasiba ay dhici lahayd inay colombia gurigeeda aado lakin hadda iyadaa soo baxda oo banaanka taagan argentina ayna la ciyaaraysaa dabcan xidigo aad u waaweyn baa halkaas kaga hor imaanaya oo matalan inankii reer colombia hemes rodriguez iyo messi kulankaa maxaad ku tilmaami lahay horta waa ciyaar aad u kulul labada kooxoodna ismaan waa laba kooxood aad u adag waxaan jecelnahay inay argentina soo baxdo laakiin waxaa laga yaabaa inay colombia ay dharbaaxa aan la fiilinayn ay ku dhufato argentina sida brazil ugu dhufatay ilaahay hadda marka la fiiriyo argentina oo kale kulamada ay ciyaartay dad badan waxay leeyihiin argentintii la yaqaanay lama hayo messi sida uga dhex muuqdo barcelona markuu joogana qarankiisa weli waa loo laayahay xidigaha ay haystaan waa kuwa ugu badnaa qaaradda yurub ka dheela oo weliba mid walba uu laacid goonidiisa u yahay maxaa argentina ku dhacay argentina waxaa ka dhacay kooxda marka ciyaartooyda ka baqato waxay gaaraysaa heer ah keesafaa kee gelina hadda nimanka benjiga ufadhiya higwaayin baa benjiga ufadhiya waxaa kaloo joogo maxay ahayd tavis baa joogo waxaa kaloo joogo xidigii manchester city kun aguero markaan khaladka waxay u badan tahay inay tahay managerka ay kala garan yahay mid kusoo safi doona dhinaca kale brazil iyo paraguay oo kale haddaan fiirino brazil dabcan waxaa laga yaabaa iyaduna in ay sida loo malaynayaba kulankii xalay ay ciyaartay kulankii ugu wanaagsanaa oo ciyaartay ayaa lagu tilmaami karaa tan iyo intuu koobka socday neymarna waa yadii laga ganaaxay oo laleeyahay ilaa iyo kama dambaysta ciyaaraha maba dheelay kulamada dhiman haddii maxkamadda ay ballansanayaan aanay wax isbedela keenin brazil lafteeda maxaad isleedahay brazil say u dheshay markii la dhesay venezuela hadday ku dhesho brazil waa kasoo baxaysaa paraguay argentina iyo colombiana kii soo baxa brazil hadday sidan ay ku dhesho aad bay u fiicantay difaacoodan maanta waa fiicna dhexdoodana waa fiicneed ciyaaryahankan aan aad ugu helay si fiican u dheelana wuxuu ahaa ciyaaryahankan u dheela chelsea william iyo ciyaaryahanka u dheela liverpool brazil ninka la dhaho coutinho siday ku dheelaan hadday ku dheelaan waxa weeye brazil iyada xataa ma yarayso adigu haddaad saadaani lahayd keliban ahaan kulamada waad aragtay ciyaaruhu inta badan waa isu dheeli tirnaayeen sanadkan wuxuu ahaa sanad koox waliba awoodeeda ay soo muujinaysay markaad intaasoo dhan fiiriso yaad is leedahay ciyaarta kama dambaysta way isugu soo baxayaan koobkana way qaadi karaan horta chile waxa gurigooda lagu dheelayaa waxayna leeyihiin awooddaas oo gurigaas ay koobka ay ku hayaan markaan jira waa kasoo baxaysaa dhinacooda dhinacan kalena waxaan u badan tahay in argentina ay soo baxayso marka finalku waa argentina iyo chile waxayna u badan tahay inay chile koobkaas ay qaadan doonto gurigoodana ay ku qaadan doonaan waxaad leedahay anu haddaan lacag dhiganayo ee waxaan dul saaran lahaa ee jili aad iyo aad cabdiqaadir aad baad maadsantaha adaan badan dhegeystayaal inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha ee toddobaadkan uu marti igu ahaa cabdulqaadir madaxay oo ciyaaraha kubadda cagta falanqeeya tan iyo kula dambe waa maxamuud mascadow idinla sidaa iyo ramadaan wanaagsan
xubintii ciyaaraha iyo mascadaan intaasi ku dhaaf